laba caruura ayaa cudurka shubanka ugu dhintay isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho axaddii ina dhaaftay iyadoo shalay oo arbaca ah la keenay dad ka badan shan iyo toban bukaan tanoo ka dhigaysa tirada dadka cudurka u jeefta isbitaalka konton qof doctor saluul maxamuud maxamed oo ah madaxa qaybta caruurta ee isbitaalka banaadir ayaa ergo u sheegtay cudurkani xeryaha ka jiray tan iyo bishii hore uuna sii kordhayo waxaana caruurtan barakacyaasha ah shubanka ay ka qaadeen sida dhakhaatiirta banaadir erge u xaqiijiyeen biyo wasaqaysan iyo sidoo kale nadaafad tarida deegaanka ka jirta robabkii ka da'ayey magaalada bishii hore ayaa meelo badan oo caasimadda iyo sidoo kale meelaha biyogaleenka ah waxaa galay biyo wasaqaysan kuwaas oo weli aan laga saarin waxaana wasaqowga biyahaasi ka dhashay shubanka hadda jira bukaanka ayaa waxaa la siiyaa daawooyin fuuqcelin ah iyo kuwa xanuun baabi'iyaala iyadoo caruurta shubmaysa loogu daro nafaqa celin si looga baaqsado in difaaca jirka cunugu sii baaba'o qof kasta oo booqanaya isbitaalka waxaa laga codsadaa inuu lugaha ku dhaqdo biyo leh milanka koloriinka oo lagu shubay meel xeendaaba oo loogu talagalay qofku inuu inta dambe ee kabaha u geliyo biyaha si uusan cudurka u qaadin
cudurka horta aada faafitaankaas aaduu noogu badan yahay annaga waxyaabaha an qaban waxaa kamid in la fuuq celiyo in la siiyo maadaama laga baqaayo inuu shuban biyood inuu koleero noqdo antibiyootigaa la siiyaa ilmaha yararka qaarkood nafaqa daraa ula socota nafaqa daradayaa laga daaweeyaa kadibna in wacyigelin la siiyo laakiin waxaan uheynin in haddii ilmahaas hooyada markuu ku dhacay nadaafada laga daaweey oo hijinkit wax la dhaha jira la sii lahay waxaa laga yaabaa inuu cunuga kale ama uusa ilmaha kusoo dhicileen oo ay hooyada nadaafadii fahmi laakiin dadka waxaa aada u haysto biyaha ay haystaan kuma filno masquulo ku filan ma haystaan nadaafadii ma yaqaaniin marka waxay u baahan yihin waxyaabo badan oo kale in loo qabto dadkan ay imaanayaan weliba waqti ay aada u liitaan laba qof waa ku dhimatay marka xaaladiisa waa meelaha ay ka imaanayaan waa magaalada dhexdeeday u badan yihiin iyo meelaha barakacayaasha ha u badnaadaan degmooyinka muqdisho caasho axmed maxamed oo siddeed iyo labaatan sano jir ah waa hooyada afar caruur ah laba ka mid a caruurteeda ayay isbitaalka kula jirtaa waxayna soo gashay arbacadii shalay waxaa ku dhacay cudurka shubanbiyoodka labada ilmo ee isbitaalka kula jirto waa gabdho waxayna da'doodu kala jirtaa laba sano iyo saddex sano iyo bar waxay ergo u sheegtay in xanuunka uu markii uu ku bilowday gabadha tan ugu weyn ay ku aragtay calaamado ay ka mid yihiin qandho iyo sidoo kale matag xilli habeen ah maalintii xigtayna midda kale lagu soo booday dabadeedna shuban iyo matag ay qaaday
hoob shibi mandahay halaroori koy daawo jeeya igali farmashiya jeey farmashidii hobana jeey mebali are banaadir jeey banaadir tasidii hanlaroorni heesadii ka sheegnay hoob sheegnay alxamdulilah dhibkii badanay muqob horta marka maanta waatay mid ka war maxaa lagu qabtay maasha allah dhibkii usuqobi muqob hadda daron ilaahay ka sugaan alxamdulilah marka suu ahay markaa keenaysay waa taabaa faleembata hidid meel lakudarola waayo meel dhon lakageliylakageliyey naftay kala wareer hadda kala fadheeday alxamdulilah hadda ilis ingnuuroyta hooyadan oo ku nool xerada iftin ee deegaanka kilomitir saddex iyo toban koonfurta degmada kaxda ayaa ku biirtay xeradan afartii bishii shanaad ee sanadkii laba kun lix iyo tobankii markaas oo ay ka soo salkacday sida ay sheegtay gobolka shabeellaha hoose sabab la xiriirta dagaalo sokeeya oo halkaasi ka jira nolosheeda waxay ku tiirsaneed dhulbeereed ay lahayd oo saddex hegtar ah kaasi oo tan iyo wakhtigaasi aanan wax tacaba lagu beerin isbitaalka waxay ku jirtaa muddo maanta ay laba ku tahay waxaana carruurteeda uu cudurku soo ritay intii ay ku jirtay raadinta nolol maalmeedka xerada rajab daynuunay daryeel bidhaan iyo misbaax intuba waxaa ka dilaacay cudurka shubanka xerada rajab waxaa ku nool afar boqol soddon iyo laba qoys daynunay iyana waxaa ku jirta shan boqol oo qoys halka bidhaan iyo misbaax isku darkooda ay ku nool yihiin toddoba boqol kow iyo toban qoys waana dadkii abaaraha iyo colaadaha gobolka shabeellaha hoose ka soo barakacay abshiro axmed oo ka soo barakacday baydhabo laba kun lix iyo tobankii ayaa ka mid ah hooyooyinka kale ee carruurtooda shubanku soo ritay waxa uu kaga dhacay gabadha ugu yar carruurteeda oo hal sano jir ah waxayna cisbitaalka ku hooyanaysaa iyada oo ilmahaasi yar haysa sidoo kalena aanay jirin cid u maaraynaysa nolosha qoyskeeda qoyska abshiro axmed oo beeraley ahaa ayaa waxa ay abaartu ka laysay guud ahaan wixii ay haysteen waxayna tilmaamtay in qoyskeeda ay hadda wajahayaan xaalad adag ayna u dheer tahay arrinta caafimaad darada ee carruurta soo wajahaysa gabadha yar way shumaysaa se u dhalata way shushumaysaa laakiin hadda ilaa isbuuci shumanka zaaidkaa kusoo u soo batay marka hadda laba maalmood iyo laba habeenay ugu daran taha marka way fuuqbax saa'ida taha xalay ilaa maanta toban mar camal ay shumantay hadda xaaladeedu way fiican tahay meeshaanan keenay waxaa la iigu qabtay een, kaniini jab waa la siiyey oo aris waa loo qasay meeshaan la seexiyey hadda saa isbitaalka u keenay saddex jeer ay shumantay way fiican tahay manta xaaladeeda had jirtaan saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka banaadir ayaa waalidiinta barakacyaasha ugu baaqay inaanay la daahin ilmahooda inay isbitaalka keenaan marka ay ku arkaan calaamado ay ka mid yihiin shubanka iyo matagga oo wada socda wax ka badan soddon daqiiqo si ilmaha xaaladdiisa wax looga qabto waxaana ay sheegeen in carruurta ugu badan ee hadda loo keenay ee xeryaha ka imaanaya la keeno iyagoo aad u fooqbaxay oo halis ay ku jirto noloshooda munasar maxamed cabdi redio ergo muqdisho